أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay sideedda bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn ciidamada mujaahidiinta ayaa saakay dagaal kula wareegay deegaanka masagawa ee wilaayada galgaduud faahfaahinna dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu soo gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa eedeyn kulul u jeediyey kooxda riddada xilli dhanka kale kooxda riddada ee sheegtay in murtad axmed madoobe uu ka dhammaaday muddo xileedkiisa ruux soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada nairobi xilli ay sii kordhayaan dilalka soomaalida loogu geysanayo magaalada caasimadda ee dalkaasi kenya munaasabad lagu caleema saarayey nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan maamulka islaamiga ee degmada bulafulay ee wilaayada baay ayaa dowro diini ah u soo gebagabeeyey qaar ka mida ganacsatada degmadaas horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga ah ee gedo جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa saakay haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa saakay dagaal culus kula wareegay deegaanka masagawa ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda walaalkeen marwaan ayaa warbixintaas iyo war kaloo ku saabsan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo inoo eegaya haya marwan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka dagaal culus u qaadeen saldhigga iyo fariisimaha murtadiinta ee deegaanka masagawaaye ee wilaayada galgaduud ee batamaha dalka soomaaliya dagaalka markii muddo kooban socday ayay murtadiinta isaga carareen deegaanka waxaana masagawaaye gacankuhaynteeda la wareegay ciidamada mujaahidiinta inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka saaka mujaahidiinta kula wareegeen deegaanka masagawaaye waxaa lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah tiro kalena waa lagu dhaawacay dhanka kale wilaayada jubbada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal shalay ka dhacay deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo dagaalkii shalay ee buulaxaaji waxaa lagu dilay lix askari oo murtadiin ahaa oo laba ka mid ah saraakiil tahay waxaana lagu dhaawacay toban kale oo isla murtadiinta ahaa dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay kamin iyo laba qirax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalay inta u dhexaysa deegaanada sharaambood iyo danow khasaare kala duwan ayaana kufaarta lagu gaarsiiyey weerarkaas maalmo ka hor ayay ahayd markii dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen boqol labaatan iyo kuwa murtada oo isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ahaa shukran akhuuna marwan maamul goboleedka gaalraaca ah ee jubbaland ayaa eedeyn kulul u jeediyey kooxda riddada xilli dhanka kale kooxda riddada ay sheegtay in murtad axmed madoobe uu ka dhammaaday muddo xileedkiisa faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushayba tan iyo markii murtad axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka riddada jubbaland uu soo faarujiyey shirkii magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada iyo kooxdii riddada waxaa isa soo tirayey khilaafka xoogan ee ka dhexeeya kooxda riddada iyo maamulka gaalraaca jubbaland kooxda riddadu waxay bilowday inay cadaadisyo saarto maamulka riddada jubbaland taasoo qayb ka ahayd xildhibaano laga soo doortay maamulkaasi oo loo diiday dhowaan inay ka duulaan garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kuwaasoo ku wajahnaa magaalada kismaayo si ay ula tashtaan murtad axmed madoobe oo ah mas-uulka ugu sarreeya maamulka gaalraaca jubbaland war-saxaafadeed saacadihii lasoo dhaafay ka soo baxay maamulka riddada jubbaland ayaa lagu eedeeyey kooxda riddada soomaaliya inay si adag u kala dhantaalinayso maleeshiyaadka murtadiinta ee kooxdaasi oo ku sugan duleedka magaalada kismaayo kuwaasoo siyaabo kala duwan ugu soo ururaya gudaha magaalada kismaayo war-saxaafadeedkan oo uu ku saxiixan yahay kusimaha wasiirka amniga ahna wasiir ku-xigeenka amniga maamulka gaalraaca jubbaland ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkii kooxda riddada ee ku sugnaa duleedka magaalada kismaayo ay bilaabeen inay gudaha u soo galaan magaaladaasi kadib markii kooxda riddadu ay u adeegsatay dhaqaale kala duwan iyo iskudir ku aadan maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland iyo kuwa kooxda ridada dhexdooda war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yidhi dowladda federaalk soomaaliya oo muddooyinkan dambe bilowday inay hagaldaaciso howlgalladii ka socday ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxyaabaha ay ku dhaqaaqday waxaa ka mid ah inay xakamayn waayeen maleeshiyaadka kooxda ridada kuwaasoo ka soo baxaya aagaga dagaalka islamarkaana dowladda federaalka ay ku howlaneed in maleeshiyaadkaasi ay ka soo baxaan goobaha ay kaga sugan yihiin duleedka magaalada kismaayo waxaa muuqata in dowladdu ay ka shaqaynayso siday u kala furfuri lahayd qaybaha kala duwan ee ciidamada ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay maamulka shaal dirarka jubbaland qoraalkan ayaa kooxda ridada soomaaliya waxaa loogaga digay cawaaqib xumada ka dhalan kartaa haddii uu fushilmo waxay ugu yareen howlgalka ka socda magaalada kismaayo islamarkaana ay kula dagaalamayaan mujaahidiinta murtadka lagu magacaabo jenaraal aadam axmed xaaji oo ah wasiir ku-xigeenka ahna kusimaha wasiirka amniga oo war-saxaafadeedka ku saxiixan ayaa wuxuu yidhi waxaan ogeysiinaynaa dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan danayaasha arrimaha soomaaliya in tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee dowladda federaalk soomaaliya ciidamadeeda furimaha ku jira kaga soo saarayso iyadoo adeegsanaysa awood dhaqaale iyo isku dirka beelaha inay ka dhalan karaan barakac bulsho iyo dagaallo sokeeye oo dib uga bilowda jubbaland dhinaca kale war-saxaafadeed kale oo goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha kooxda ridada ayaa lagu sheegay in murtad axmed madoobe ka dhammaatay muddadii xilxaynta kuna ekayd bishii agoosta ee sannadkii hore islamarkaana uusan qaban karin doorasho dadban oo la ogyahay inuu isagu ku soo baxayo qoraalka ka soo baxay kooxda ridada soomaaliya ayaa waxa uu u qornaa sida tan dowladda soomaaliya waxay axmed madoobe uga digtay inuu doorasho qabto kala qaybin iyo qalalaaso ku yimaada wadajirka iyo deganaanshaha shacabka waxayna sheegtay inay qaadi doonto tallaabo adag oo taas ka dhan ah kooxda ridada ayaa axmed madoobe waxay ugu hanjabtay inuusan qaban karin doorasho aysan iyadugu ka warhayn islamarkaana ahayn doorasho qofii cod ah sida uu aaminsan yahay hogaamiyaha kooxda ridada xasan murtad sidoo kale axmed madoobe ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ka baxay heshiisyadii wax loogu yeero madasha iyo heshiiskii labada kun sagaal iyo tobankii uu la galay saamileydii siyaasadda jubbaland oo dhigayey inuusan mar dambe axmed madoobe musharax noqon doonin si kastaba ha ahaatee khilaafka ka dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ashaadirarka jubbaland ayaa waxa uu marayaa heerkii ugu sarreeyey iyadoo suurtagal ay tahay in gudaha magaalada kismaayo ay ku diriraan maleeshiyaadka kala tabaacsan kooxda ridada iyo maamulka ashaadirarka jubbaland shukran akhuuna abushayba ruux soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada nairobi xilli ay sii kordhayaan dilalka soomaalida loogu geysanayo magaalada caasimadda oo ee dalkaasi kenya walaalkeen ilyaas cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya xilli soomaalida ku dhaqan gudaha dalka kenya gaar ahaan caasimadda nairobi ay wajahayaan falal isugu jira dil iyo gowrac ayaa saacadihii lasoo dhaafay qeybo ka mid ah magaaladaas waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo ka soo jeeda soomaaliya dilkan ayaa si gaar ah kaga dhacay xaafadda islii ee magaalada nairobi waxayna ila wareedyo sheegayaan in wiilkan ay dileen rag dhallinyaro ah oo watay mooto misena ku hubaysnaa bistoolada dhowr ah wiilka ay dileen kooxdan burcadda ah ayaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan cabdulaahi ibraahim iyagoona dilkiisa kadib horay usii qaatay taleefankiisa xogaha ayaa intaasi ku daraya in cabdiraxmaan inta aanan la dilin ka hor uu taagnaa albaabka laga gala dabaq lagu magacaabo dd balasa oo ku yaala waddada labiyo tobanaad ee xaafadda islii tani waxay kusoo beegantay xilli tan iyo bartamihii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar gudaha dalka kenya gaar ahaan caasimadda nairobi lagu dilaya dad badan oo soomaali ah waxayna middan bulsho badan ku sifeeyeen inay tahay beegsi gaar ah oo ay kenyaanka ku hayaan jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool shukran akhuuna ilyaas munaasabad lagu caleemi saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida faahfaahinta warkaas oo inoogu hayo walaalkeen yaasir moxamed munaasabadani oo ahayd mid siyaar sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa nabadoon ku caleema saaranaysay mid ka mid ah jifooyinka beesha gaaljecel ee degta wilaayada hiiraan waxayna munaasabadu ka dhacday tuulada nasare ee hoos tagta deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan munaasabadani ayaa waxaa lagu caleema saarayay nabadoon cusub oo ay yeelatay jifada cismaan abikar ee beesha gaaljecel waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo marti sharaf kale ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay nabadoonkii hore ee jifada cismaan abikar nabadoon macalin maxamed deeq daawuud isagoona xilka ku wareejiyey nabadoonka cusub ee jifada cismaan abikar nabadoon daawuud cismaan muumin isagoona jifadiisa ka codsaday inay cafiyaan lana shaqeeyaan nabadoonka cusub marti sharafka walaayada hiiraan nuquwada ogaaska uragabiga dhammaantood way mahadsan yihiin midda kale insha allahu tacaalaa furihii beeshii wax badan ka maqnaa ay raadinaysay insha allahu tacaalaa waxaan ugu wareejinaynaa anaga oo ah macalin maxamed daaq daa-uudiini waxaanu ku wareejinaynaa nabadoonka nabadoonka ismaaciil aada asagana wuxuu ku wareejinayaa walaalkay nabadoon daa'uud cismaan muumin waxaana rajaynaa insha allahu tacaalaa in ilaahay kitaabkiisa nagu hogaamiya cadowgana uu xaggayna ka soo gelin muslimiinta inta ilaahay kitaabkiisa nagu hogaaminayna samicna wa adacna waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay nabadoonka cusub ee jifada cismaan abikar nabadoon daawuud cusmaan muumin isagoona ballan qaaday in jufada uu ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka
xilkii igugu wareeji macalin deeq ummadda ay ii dooratay hadda liigu wareeji intaanu culamaay intaanu dowladda horteeda liigula wareeji waxaan ku ballanay beeshayda inaan kitaabka ku hogaamiye kitaabkaasaa maaragtaa ku hogaaminaa insha allahu biidni illaahi alkariim xilkaas aan qaadi oo kitaabka ilaahay aan inan idinku dhaqa adinka aad iigu dhiibteen ma ila ballan qaadeen inan kitaabka ilaahay ku dhaqan waa mahadsantihiin waxaan idinka codsanaa in maaragtaa meesha dhinaca aan ka jirno dowladda islaamka aan ugu beeqanahay inas cadowga ilaahay ka soo gelin oon difaac u noqonno oo maalkeenna iyo nafteenna iyo carabiyadeenna aan ku jihaadna diyaar uma tihiin
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona goobta ka caddeeyey in beeshu ay aqbashay nabadoonka ay caleema saaratay jufada cismaan abikar gogoshaa quraxda badan leh ee aad fidiseen iyo maalkii aad ku bixiseen iyo ikraamkii ilaahay waxaan leenahay agtiisa wanaag khayr ha idinku bedelo annaga haddii aynu nahay dhaqankii reerka walaalka imtixaanka aad u dhiibteen oo aad keenteen waa idinka aqbalna waan idinla duubna ma fahmaysaan walaalkaas maskiinka ayaan la dhibin nin iska danaysan iska xoogsadou ahaa waxaa laydinka rabaa marka inaad ilaahay ka cabsataan maanta mas-uuliyadda aad u dhiibteen samca idaaca waajib waa jazakum allahu khayran marka waxaan idin dardaarmayaa walaalka shaqada loo dhiibay waxaan leeyahay ilaahay ka cabsi walaalka waxaan kula dardaarmi lahaa reer ismaan abiik cadaaladda waa ku dardaarmi lahaa nabadoonka waxaan dhihi lahaa nacfiga geedaha uu leeyahana waad garanaysaa xanaanadii xoolahana waa tahay tii dadka ku dar dadow geedahan aad guraysaan dar idinkuma jirta daaya ku dheh insha allahu tacaala ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay oo munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada hiiraan sheekh guleed abunabhaan isagoona sheegay in wilaayadii hiiraan ay aqbashay nabadoonka ayaa caleema saaratay jufada cismaan abikar ee beesha gaaljecel
beesha gogoshaan qiimaha le dhigtay waa beesha cismaan abikar wakhtiga iyo juhuudda ku bixisay ummaddaan tirada badan meesha isugu keentay waxaan idin leenahay waa aad mahadsan tihiin waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalkiinna iyo juhuudda aad bixiseen ciddu waxay soo dooratay nabadoon waxaa horay u matalayey oo hoggaanka hayey walaalkeen macallin maxamed deeq daa'uuddiini waa ugu mahad celinaynaa dadaalkii uu bixiyey sukeenkan iyo hawshaan inta ugu mudan asagaa iska lahaa wuxuuna xilka si sharaf leh oo qiimo badan uu ugu wareejiyey walaalkiisa cusub ee la doortay nabadoon daa'uud cismaan muumin aad baan ugu mahad celinaynaa isagana waxaan leennahay soo dhowow doorashada ay ku doorteen beelweynta cismaan abiker oo ay la qabaan si guud beelweynta gaaljecel oo uu horkacaya ugaaska beesha aqbalkii ay ku aqbaleen aniga oo ku hadlaya afka wilaayada islaamiga hiiraan nabadoon waa ku aqbalnay waa kula shaqaynaynaa waana ku soo dhowaynaynaa garab baan kuu nahay inta aad shareecada ilaahay ku toosan tahay iyo dariiqa nebigeenna macaagaan nahay ilaahayna waxaan kuu baryaynaa inuu kugu kaalmeeyo shaqadaas culus oo lagu dhiiba qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee dalka ayaa aalaaba doorta hoggaan suuban oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka
shukran akhwana yaasir maamulka islaamiga degmada bulafulay ee wilaayada baaya ayaa dowla diini ah u soo gabagabeeyey qaar ka mid a ganacsatada degmadaas walaalkeen abu xasaan ayaa warkaas inoo haya dowradan oo loogu magacdaray cabdulaahi ibnu mubaarak waxaa loo qabta dhallinyarada ganacsatada ah ee ku nool degmada buulafullay gaar ahaan dhallinyarada ka shaqaysata maqaayadaha iyo goobaha loo yaqaana macmacaanada waxaana dhallinyaradan dowrada ay u socotay muddo ka badan toban maalin oo xiriir ah dhowr kitaab ayaa dhallinyarada dowrada loogu akhriyey iyagoona ka faa'iidaystay muddadii dowrada ay u furneed munaasabad heer sare ah oo dowradan lagu soo xiriyey ayaa ka dhacday gudaha masjidka jaamac ee degmada buulafullay waxaana munaasabadda ka qayb galay culummo waxgarad iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buulafullay cali maqana oo ka mid a waxgaradka degmada buulo fullaay ayaa dhankiisa dardaaran dhaxalgal la u jeediyey ganacsatada yaryareed ee dowladan loo soo xiray khayray dhallinyaro tihiin kaliya waxaa u eraay dardaaran ay in ad dadaashay ilaahayna la ka cabsadaay diinina baratiin si sahal ay oo waqti ayaan haystiin fursadaan haystiin fursadaas aad ka faa'iidaystiin adaha dayacna saacadaha daqiiqateenka ay aad ka faa'iidaystiin salfadhay ganacsi baad tihiin ninka maqaayad sakaday ninka sakaday biyaha sakaday way aad sakatiin ha ahaadeen wax diininka sareysan ha ahaadeen ganacsi shaqadii ganacsiga waxaa salfaday wax diinin waa qabsan uusa ahaaday wabilahi towfiiq asalaamu calaykum qaar ka mid a ardayda ka faa'iidaysatay dowladan ayaa ka warbixiyey dowladan muddadii ay u socotay iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen iyagoona soo bandhigay qaar ka mid a duruustii ay qaateen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa sayfullah maxamed waxaan ka hadlayaa dowra noo socotay ayaantan cashara maalmood ama toban maalmood dowradaasi oo ku saabsaneed kitaabka arkaan alislaam walimaan lagu magacaabo waxaan idin kala hadlaynaa dadka haddaan nahay maqaayileyda ama biibatileyda magaalada buulafalaay aad baan ugu faa'iidaysanay dowradaasi alxamdulilah dee ilaahay aa ku mahadsan dee bacda allah waxaa ku mahadsan dee walaalaheena mujaahidiinta walaayada baay maktabka ee dacwada aa ku mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم أركان الإسلام أركان الإسلام شنوايب وهي شهادة أن لا إله شهادة أنت ذكرت أن لا إله معبود الكاذب أن تنجر إلا الله إله مهن وأن محمدا أو إله محمد رسول الله إله رسول شيء أنت أنت ذكرته إقام الصلاة صلاة ذكرته إيتاء الزكاة زكاة سكبيد صوم رمضان بلا رمضان صومته حج وحج البيت حتى نكاد حج ذو لمن استطاع إليه سبيلا لمن قف استطاع وذا إليه سبيلا ودد أود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي عبد القادر عثمان محمد waxaa halkan muddada maalmood oo noogu socotay dooro lagu magacaabo cabdulaahi binu mubaarig waxaan ka mid ahay dhallinyaradaadii ku nool muqaayadda baarka tobakal waxaan halkan ku baranay kitaabka loo yaqaano arkaanul islaam waliimaani waa qayb ka mid a dowraadka sharciga ah ee maamulka islaamiga ee degmada buulo fullaay gaar ahaan maktabka dacwada maamulka uu soo gebagabeynayay qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buulo fullaay iyo deegaanada hoos yimaado mahadsaned abu xasaan ugu dambayntiina horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gedo warkaas waxaa inoo haya walaalkan casaam carafaad halkani waa madarasada imaamu shaafici barashada culumta qur-aanka iyo tafsiirka ee ku taala deegaanka tuulo barwaaqo ee duleedka degmada gaarbaharey ee wilaayada islaamiga hegedo booqashada shaqe aan halkan ku nimid ayaa ahayd midaan ugu koorogalaynay kobaca waxbarasho ee ka socda deegaanka waxaana kobacaa tusaale u ah madarasada imaamu shaafici ay wax ku bartaan in ka badan lixdan arday oo dhammaantood ah dad waaweyn oo iskugu jira nabadoonno ganacsato cirfidleyda iyo muruqmaalka xilliga aan socdaalka ku tagnay madarasada ayay ardaydu ku guda jireen qaadashada duruustooda maalinlaha ah ee maalin weliba ka baxda madarasada waa kuwan ardayda ku guda jira farbarka iyo meeriska qur-aanka فيها كتب قيمة لك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب آه. وما تفرق الذين إنها عليهم مؤسدة في عمد في فالوستو مؤسدة والغرة مؤسدة مؤمن لا قول وري ها مؤسدة مؤسدة لك مؤمن لا قول وري يا بي مؤسدة مالا لبدا مالا لا الفقر لبدا ها لا الفقر لا الفقر الفقر lalaan alfa koriban ha lubadan marka ha lubadan lulaalaagoday badan baa belkuri gaadi allatii taطalicu cala alaf'ida allatii taطalicu cala alaf'ida inaha calayhim mu'sada inaha calayhim
sidoo kale casharada goobta ka baxayay waxaa ka mid ah tasxiixa qur'aanka waxaana sidoo kale goobjoog aanu ka ahayn mid ka mid ah xalaqaadka lagu saxayo akhrinta qur'aanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة intaas kadib waxayna mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah ardayda waxayna inooga sheekeeyeen duruusta ka baxda madarasada iyo sida uga faa'iidaystaan waxaan ka bilaabay birabinaas waxaanan higsanaynaa insha allahu inaan dhammayno qur-aanka inaan dhammayno oon ka aflax dadkan bulshada ee dhowr qaybood bay isugu jiraan qaar xoolo dhaqato weeyo dad beeraley weeyo Een, qur-aanka birabinaas baan ka bilownay haddana hal tacliinsaan buu noo marahayaa inaan dhammaynaan ilaahay ka rajaynaynaa markii hore oo dugsiga noo bilaabanhayay dadka qaar baa la yaabanaayoo ku waxaysnaay oo een, hawshaan howlan socon camal u arkay haddana diinta macaankeed baa la dhamiyey salaada subax ilaa een, inta qoraxda ka dhacda waxbarasho unbaa lagu jiraa qur-aanka inaan dhammayno waxbarasho kale oo tafsiir qur-aane kitaabo yaryar waxyaalo badanna waa noo socdaan qur-aanka laftigiisa bese ma ahan waxaan ka koobannahay saddex qaybood baan ka koobannahay dad farbare ee, dad qur-aanka yaqaanay oo idan ilaahi baa taa iyakana fasal geesa joogo dad dhexdhexaad ahoo iyakana meel joogo runtii dugsigan waa dugsi faa'iido badan leh haddaan nahay odayaasha dhaqanka oo reetro burwaaqo wax badan baan ka faa'iid bulshadanada kala gedisan wax badan bay ka faa'iid runtii waxaan dhihi lahaa waa waxbarasho qaali ah oo ummadda inta badan aysan helin nasiibna u helin dadka waaweyn halkaana u furan makhrajkan baa laisugu imaadaa maxay ahayd meesha xaruntan hadda aad joogtaan baa laisugu imaadaa waad arkaysaan eh, saddex fasal oo waaweyn oo fasalka ugu yar uu sideed iyo labaatan meelahaas isaaban yahay baa fadhiya dhammaanna waa dad waaweyn waxaa meesha ka baxday odayaal wax ma bartaan waxaan arki jirnay dhallinyaro yaryar oo dugsi loo qabto carruurta dugsiga la geliyaan maqli jirno oo la dhihi jira ilaahay baa ku mahadsan hadda waa fursad toddobaatan jiryaal baana ragga meeshaan fadhiya waad arkaysaa waa rag toddobaatan jiryaala lixdan jiryaala ilaahay fadligiisa qur'aankii bay baranayaan inay qalinjabiyaan bay rabaan insha allahu sidaan rajaynayno birabbinaas baan ka bilownay halkaana waa maraynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo ayaan aayaddan hadda aan akhrinaynay oo musamil oo kale waan maraynaa inaan ku qalinjabinana waa rajaynaynaa da'danada iyo sidaan ciroolayaal u lahayna waa arkaysaan waxaan leeyahay marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa iyo muslimiinta dhammaantood fursad baan haysanaa inta bannaanka aan joogne aan ka faa'iidaysanaan leeyahay
een, walaayada garbaharey oo maqarka oo ah tuulo barwaaqo waxaa ka socdo dadaal fiican dadaal badan dadaal diineed baa ka socdo waxbarasho tacliimi aha ka socoto waxaan leenahay maktabka dacwada jazaakum allahu khayr baan leenahay waa ugu ducaynaynaa dadaalka uu sameeyey meeshaan waxaa wax ku barto bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatadii odayaashii dhaqanka beeraleydii gaadiidleydii dhammaan hal shira kala duwan bay ku qaataan ibtidaa oo hadda soo bilaabay nin dhexdhexaada oo maaragtay tasiixa laga saxaayo iyo nin maaragtay adigu meel xabiib ay u joogeenba dadaal fiican baa meeshan ka muuqda marka jadaalkaas waxaan leenahay ilaahay baa ku maan subxaana watacaala maktabka dacwada waa soo qalqaaliyeyna waa uga ducaynaynaa ummaddana waxaan ku boorinaynaa dadaalka ay wadda inay laba laabto madarasadan imaamu shaafici waxaa furitaankeeda iska kaashtay qaybaha bulshada deegaanka iyo maamulka islaamiga ee deegaanka iyaduna deegaanka ay u horseeday horumarka dhanka waxbarashada ah shukran akhoona cazaam warbixintiisaas waxay u dambeysay dhegeystayaal warkeenii subaxnimee saakay tan iyo kulantideena dambe warka la mida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir